إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
markaad cararteen idinkoo xiimaya aan cidna jalleecayn rasuulkuna uu idinka dhawaaqayay gadaashiinna muslimiinta kuma ayan guulaysan inay ka adkaadaan markaasuu wuxuu idinku abaalbariyey hammi kale halkii hammigiinna waxay muslimiintu ka xumaadeen inay adeecin amarka rasuulka sala allahu calayh wasallam taasoo ahayd sababta jabkooda si aydaan uga murugoon waxaa idin dhaafay iyo waxaa idinku dhacay midna allena waa u xogogaal waxaad fashaan